markaa siiqadiisu waxa weeye siiqadiisa ama ijaabkiisu waxa weye aqradtuka waan ku amaahiye ow aslaftuka shaygan aan ku amaahiye ow khudhu bimilihi ama yani shaygan waxaad ku qaadataa isagoo kale shaygan qaado isagoo kale si aad u bixiso ow malaktukahu yani shaygan waan ku mulki siiyey calaantaruda bedelo inaad bedelkiisa soo qaado soo celiso khudhu wasrifu fi xawaajika warudda calaya bedelo shaygan qaado xaaji danahaaga wiil anigana igu soo celiso oo kale waxaana la shardiyaa qubuul ayaa la shardiyaa yani inuu aqbala ninkan wax laamaahinayay inuu aqbala ayaa la shardiyaa sidii mucaawadaadkii kale wa kala bedelashadii kale ay ahaydba waana inay xagga macnaha dee ay iska waafaqaan xagga macnahana way asax baynu leeyahay isagu taanigu wuxuu leeyahay lama shardiyo wax qubuul la yidhaahdo maxaa yeele shardigu dee qardigu waa iska maamuus iyo ibaaxa aad markaa yani aada xoolahaagii inuu isticmaalo ninkan aad u banaynayso od leedahay damaanad qaad yani haddii masalan uu yidhaahdo amaaho ninkan wax amaahinayaa iijaab waa noqonaya haduu yidhah waar amaaho dee haddaad aragta mid adoo waxooga yar hayuu kugu dul wareegaya oo tidhaa waar dee amaaho gadbaddaa dee iska sii qaado oo iska bixi hadhowto yani iijaab way noqonaysaa oo waan ku amaahiye amaahadii yani wa lamid bay noqonaysaa hadday muqtaridka ka timaada lafdeeda oo uu yidhaahdo war waxa ay amaahi u yidhan waan ku amaahiyey dabeed iyaduna dee sidii iibka bicni shaygaa iga iibiyo waan kaa iibiyeydi ayuun bay la mid noqonaysaa marka culimo fara badan ayaa waxay ku tegeen yani ijaabkii qabuulku inaanay shardi ahayn hadduu yidhah waar waxa ay amaahiyo dabeedna uu siiyo ama uu mid ugu dhiibo inuu amaahdii iska ansaxayso marka waana taynu hore usoo marnay markaynu iibka ka hadlaynayo beeculmucaata yani cid alla ciddii banaysay iibkaasuun aan gacanba laysu dhiibaynen la odhanayn iga iibi iyo waan kaa iibiyey ee intuu lacagta markaa lagu tuuro un xabad saabuun aan doonaya xabadii saabuun iyadoo ordaysa un lagu dhiibayo iibka noocaas ee mucaatada laydhan xaga kusoo mana cid kastoo banaysay sida nawaawi oo kale markaa iyana qardigan bilaa siiqada ah ijaabkii qabuulka u dhamayn waa banaynayan isagana wa fi lmuqridi ninka wax amaahinaya waxaa loo shardiyaa ahliyatu tabaruci tabaruc waa inuu ehlu yahay wayajuuzu xabnan iqraadu maa yuslamu fiihi wixii wax lagu horumarsanayey amaahintiisu waa banaantay ila aljaariyata doontii inantahayd meelatii taasoo taxilu lilmuqtaridi dee kii amaahanaya u xalaasha ahayd mee filathar haddaan qabano wamaa shayga laa yuslamu fiihi aan wax lagu horumarsanayninna laa yajuusu ma banaana iqraaduhu amaahintiisu bila saxi asax haddaan qabanno amaahintiisu ma banaana waxa uu leeyahay sheekhu siiqadii marka hore inoo soo baxay rugnigii labaad oo muqrid ah ayuu inoo gelayaa yani marka laga yimaado arkaan shuruuddii masalan xagga beec nagu soo hormartay ninka wax amaahinaya waxa loo sheegay ahliyatu tabaruc waxaanu amaahinayo inuu ehel u yahay inuu hor ilaahay geysto hor alla geysi yani waa inuu ehel u yahay nin u qalma waa inuu yahay maxaa yeelay dee qardigan iyo amaahdan iska yani badax tabaruc baa ku jira waa iska nooc tabaruca nooc tabaruca shaaibatu tabaruc ayaa ku jirta bay leeyihin mucaawado yani wax la kala bedelanayo maxdeena maaha ee yani waxay leeyihin shaaiba ayaa ku jirto sidaa daraaddeed iyo le waa inuu nin wax tabaruci kara waa inuu yahay de masalan ilmo yari qof waalanayo safiihi wax dadka noocaasa ayaan loo ogolayn yani inay wax maahiyaan waxma maamaahin karaan ehel baanay tabaruc iyo hore la geysi aanay ahayn muqtarid shuruuddiisii markaa isaga waxba inoogama hadlin oo ninka muqtaridkaana ahliyat lmucaamala yani waxaa la shardiyaa isna inuu ehel u yahay mucaamalo kii aan markaa isna ahliyat lmucaamala aan lahayn inuu cid la mucaamaloodo isagana ma ansaxayo amaahsigiisu waxaa kaloo markaa sheekhu inooga hadlayaa shaygii muqradka ahaa ee la samaahinayey muqradu bihiga shaygii ahaa ayaa reenowaad lagu culay waxa bannaan iqraadu maa yuslabu fiihi wixii wax lagu horumarsanayey ee bannaanaa salamka inuu noqdo muslamu fiihi salam inuu u noqdo muslamu fiihi in lays amaahiya waa bannaanta maxaa yeelay dee waxaasi dimada waa ku sugmayey rasuulku sal sl qaalin buu amaahay markaa wixii kalena waa looga qiyaastay wuxuuse ka soo reebay ila aljaariya alatii taxilu lilmuqtarib yacni addoonta u bannaan kan amaahanaya sila dari haddaan qabanay in la amaahiya iyada lama ma bannaano maxaa yeelay dee waxaa dhici karta intuu masalan markaa iskala mucaamalado inuu haddana soo celiyo leannu waa caqdi jaizu jaa'izu darafayna awada daraf ba caqdi ka bannaan wey macnaha markaa ka soo baxayaana waxa weeye radiyo istirdaadba markaa waa ku sugmayay macnaha meesha ka soo baxaya waxa weeye in markaa dee addoomaha dumarkaa loo kala caaraysan yani la ysu amaahin karo ama la ysu caariyeysiin karo macnaha in la iskala mucaamalado oo yar waxoogay yar sii uun macnaheedu ayuu soo baxaya taasina waxaan la ogolayn wey saa daraaddeed buu leeyay markaa jaariyada iyada ninkaa muqtaridkaa u bannaan ma banaano saanigu wuxuu leeyahy way iska banaan tahay bu isagu leeyahay oo wuxuu ku celaynaya isagu wa iska banaynaya shaygii aan lagu horumarsanaynin wamaa laa yuslamu fiihi wixii aan wax lagu horumarsanaynin masalan waa jaariyey waladkeedii aan soo sheegnay oo kale jawaahirtii markaas aan leenin wax alliyaaliyo waxyaalihii aan koobmaynin aan sife lagu dabdin karaynin amaba helitaankiisu uu adkaa ayadana in lays amaahiyaa ma bannaana maxaa yeelay dee waxa adkaanaysa in isagii oo kale la celiyo shay oo kale inaad celiso ayaa kugu adkaanaysa mar hadday shay oo kale celintiisi kugu adkaanayso ma banaan ila salamkaba waxa loo diidana wixii baa oo kale ayaan la soo helaynin wa yuraddu waxa la celin almithlu mid lamida ayaa fi lmithliyi mithligii la celin wa fi lmutaqawami shaygii mutaqawimkaana almithlu suuratan shay lamida xagga suura ahaan wa qiila waxaa la yihi alqiimatu qiimaha ayaa la celinaya waaya wuxuu halkan sheekhu inooga gelayaa marka masalan wax la amaahdo ee amaahdi sidaa ay ku ansaxdo muddadii la qabsaday ay dhammaato maxaa lagu bixinayaa amaahdii taas ayuu halkan inooga hadlaya ashyaaduna markay magdhow taagan tahay sidaa aynu kitaabulqasbi ku gaadhi doono waxaa loo qaybiyaa mithli iyo mutaqawim mithli waxaa la yidhaha maa xasarahu kaylun ow wasnun wajaaza fiihi salam wixii la miiso ama la miisaamo salamna uu ku bannaan yahay waxaa la yidhaha mithli wixii aan intaa ahayn waxaa la yidhahdaa mutaqawim marka wuxiina yidhi qardiga shaygii mahalkiisii aya shaygii misligaah wixii la miiso ama la miisaamo waxaa la celinayaa isagii oo kala un shaygii mutaqawimka ahaa ee isagu misliga ahayna almithlu suura shay la mida xagga suura ahaan ayaa la celinaya maxaa ilahi rasuulku sala allahu alay wasalam dee intuu qaalin yar amaahday ayaa markaas mid weyn uu celiyey markaase wuxuu ihi kuwa idinku fiican waa kuwa idinku gudid wanaagsan kuwa idinku fiican waa kuwa idinku gudid wanaagsan qiil baa wuxuu leeyahay maye wuxuu bixinayaa qiimadda alqiima ayuu bixinayaa shayga qiimihiisi mar hadduu mutaqawim yahay qiimihiisii un ayuu bixinayaa haddaba halkaa masalan maanta innaga masaa'il aada iyo alxaad yacni yani mujtamaceena aada ugu dhex jira ayaa jira oo halkan yani baabkan khusayso masalan waxa weeye lacagayow baa laysku lahaa ama waa lays amaahiyey ama si kalea laysugu dhiibtay masale waxa laga muddo fara badan baa laysku lahaa dee lixdankii ama kontonkii baa islaan laba kun lagu meheriyey ama gini baa lagu meheriyey gini baa la kala amaahday lixdankii maanta waynu ognay ginigii xashiishkuu yaallaa meelaha xashiishkaas ayuu yaallaa labada kun ee berigaa lagu meheriyey aqal afar maqsine bay dhisaysay maantana waa kun somalilan oo waa haaf beriisa ama meelo qaarkood kaba goyn mayso bal masalan markay amaahdi sidaa tahay ama waxaa la ysku lahaa yacni sidee loo kala qaanbaxayaabaa meesha taalla marka iminka masalan kitaabku wuxuu leeyahi wayaruddu lmithla fi lmithliy liannahu aqrabu ilaa xaqihi muqnigu wuxuu leeyahi saasaa xaqiisa u dhow walow fii naqdin batala tacaamulu bihi walow lacag ku shaqaynteedii lacag ahaan loogu shaqaynaya ay burtay ama la buriyaba ha ahaadee yani halkaasaan doonay inaan idin yar iftiimiyo lacagta horta mithliba mise waa mutaqawim tamaamta joogtaa waa mutaqawim waayo lamana miisan lamana miisaamo oo halkaas suuradii mutaqawimkay gelaysaa laakiin lacagta hore xilligaasi ma mutaqawim bay ahayd mise mithli yani mithli bay ahayd iyadu lianno laba lacagayoun baa la isticmaali jiray dahab iyo silfar yani dahab iyo fida ayaa la isticmaali jiray labadubana macdan bay ahaayeen markuu haddaba kitaabku leeyahay xataa lacag tacaamulkeediiba la buriyeyba ha ahaato waxa weeye waa lacagtaa dahabka ahayd ama fidada ahayd ee haddii lacag ahaan loo buriyo macdan ahaanaan loo burinaynin oo haddii masalan dee intii dahabka ahayd ama intii fidada ahayd ee shilinka lagu isticmaalay ama dirham laga dhigaya ama dinaar ee dirhamka ahayd ee masalan wuxu go-nayd ee fidada ahayd ama masalan dahabka ahayd haddii lacagnimadii iyo wixii lacagnimo loogu sheegayba laga tago de haddaad dahablayaasha iyo saaqadii dadka waxdhalaaliya ula tagtay macdan ahaan bay wax kugu goynays macdan ahaan bay ahayd ma noqon kartaa markaa tan maanta joogtaa ee dollarkaa la daba yaacayo haddii maanta uu maraykan ka wareego xashiishkaa halkaa yeelunbuu noqonayaa saxrada layska mariyo tii etoobiya ay beriga dhawood ka baxday ayana waa la mid imisaynu ka baxnay shantii baynu ka baxnay oo ginigii baynu ka baxnay oo tobankii baynu ka baxnay oo intaas intaasoo dhan baynu ka baxnay yani waxaa jira maanta dad wadaadaaho walow fii naqdin badalo tacaamulu bihidaasun la taagan oo le masalan labadii qof ee giniga isku lahaa lixdankii ginigii xaynta arigaa goynayey amaba maqsinka dhisayey maanta oonu caantayn goynaynin yani hala hala siiyo daynmo kordhown la taagan war dayn dee iyuu kordhine bal ka soo qaado markaana waxaan ginigani aqal buu dhisayey isagoo ginigii uunan kordhin maantana midh ma goynaya bal ka war yani halkaasum halkaasumay dul taagan yihiin yani kutubta mucaasirka amana aad bay uga hadashay kitaabka la yidhaahdo kitaab lfiq cala almadaahib alarbaca iyo afarta madhabood ka sheekeeya markuu qardigan iyo amahdan ka hadlayey yani lacagta wuxuu u kala qaadayaa qiimo dhaca ku dhacaya inuu qiimo dhac aada u liita yahay aada u xun inuu yahay iyo inuu qiimo dhac dayska uxoogaya yahay sida masalan saddexda boqol maanta iyo sagaashan kau yahay marna uu tegayo masalan saddex boqol ama laba boqol wuxuu tegayo yani wax yaroo iska caynkaasa inta ascaartu way isbabedeshaa laakiin qiimo dhacu hadduu qiimo dhac taafi oo aada u hooseeye yahay maalintii waxay goynaysay ayuu qofkaasi leeyahay hala weydiya la yidhahda lixdankii ginigaasi imise neefaariyu goynay imise gadbadood buu goynay intiibuu markaa qofka kugu yeelanaya ha la yidhaha lacagaha fadhiya ee dollarka iyo riyaalka sacuudiga lacagaha fadhiya wuxuu markaa ay ka ahaayeen ayaa lagu kala ayaa lagu kala qaadanaya masalan laba nin baa maalin dhaweyto ayaa isula ka yimi wuxuu igu yidhi mid ninkaasoo maaragti dul hebel la yidhaahdo waxaan ku dhahaa wuxuu yidhi lixdankii ayaa hodheel baan haystay anuu maba xastay wuxuu iga biil qaadan jiray buu yihi cuntadu iga cuni jiray saddexda waqtiba wuxuu yidhi anu maba xasnay isagaa wuxuu igu yidhi bu ihi war heedha berigii lixdankii aada hodheelka haysatay konton baad igu lahayd shiline kontonkii maxashiishkaasaan kaaga soo qabtaa maanta mise waad iga saamixi bu yidhi markaa ninkii waxaan ku idhi bu ihi laba kala dooro adugu inaynu qiyaamaha isu raacno kontonkaa iyo aniga waxba konton ka haysiine bal inaad hodheeladan uun maanta joogo o inaad bili geliso aan saddexda waqtin wax ka cuno ayagoon weliba wuxuu hi waxaa xilligaa la karin jiray iyo waxaa subag lagu dari jiray iyo wasladu intay leekayd iyo maanta aanay isku mid ba ahayn yani ani waxay isu haddana taasaan ogolahay buu yidhi yani walalayaal muranka noocaasa baa arlada ka jira lama odhan karo labada kun ee la ysku lahaa ee la kalamaaday ama gabadha meherka loo siiyey ee lixdankii joogay ee daarta dhisayey maanta haaf beriisa yani haafka la cunee bisil yani wax gaadhaya ama aan goynaynin wixii daarta markaa goynaya ha loo siiyo yani maha cadaalad ta kitaabku sheegayana ma aha ee tan walow fii naqdin badala tacaamulu bihi leeyahay waxa weeye waa lacagtaa haddii lacagnimo xataa looga taga macdan ahaanta u shaqaynaysay yani waa in sidaa loo fahmo oo qofkii xaq lagu lahaa markaa waxay maraysay ee qiim ahaan ay u ahayd uu isaga bixiya waxaynu kusoo dhex jirnay amahdii walow dafira bihi haddii uu ku guulaysto walow dafira haddii uu ku guulaysto ninkii wax amaahiyey bihi ninkii uu amaahiyey ayuu ku guulaystay fii ma fii gayri maxalliliqraadi amaahinta meesheedii meel aan ahayn ayaanu ka helay walinaqli soo raridana mu'natun qarash ayaa ku sugan daalabahu wuu ka doonayaa biqiimati beled aliqraadi amaahinta beledkeeda qiimihiisii ayuu kaga doonayaa waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ku guulaysto oo uu helo ninkii muqridka ahaa ee wax amaahiye amaahda bixiyey ayaa bihi muqtarib kii amaahday ayuu ku guulaystay uu helay fii gayri maxalli liqraad meeshii laysku amaahiyey meel aan ahayn ayuu ka helay meeshii wax laysku amaahiyey meel aan ahayn buu ka helay walinaqli soo raridda iyo qaadidda halkii wax laysku amaahiyey laga soo qaadayo ee loo soo qaadayo halkan hadda uu ka helay ee ay ku kulmeenna muunatun qarash ayaa ku jira intaas soo qaadka iyo xamaal iyo kiro iyo waxbaa ku jira ee halkaa ka soo qaadiya ila halkan keenideeda daalabahu biqiimati beled liqraar daalaba yani wuu dalbayaa ninkii muqridka ahaa hum muqtaridkii ayuu ka dalbayaa shay biqiimati ama yani muqradkii ayuu ka dalbayaa biqiimati beled liqraar amaahinta beledkeeda qiimihiisii ayuu kaga doonayaa beledkaa uu ku amaahiyey qiimaha uu shaygani uu ka joogo ayuu ka doonayaa maxaa yeelay isaga waxa bannaan baabkan amaahda waxa bannaan ictiyaad iyo kaciwad iyo bedel qaadasho ayaa bannaan oo iyadu sidii sanamka maaha waana halkaasi beledkaasina dee waa mahalka tamalugu uu ka dhacay markan la yska doonayo markaa halkaas sanamkii way isku weydaarsan yihiin walaa yajuusu ma bannaana amaahi bishardi raddi saxiixin saxiix inuu ka soo celiyo shardigeed can mukasarin mid mukasara ow ama ziyaadatin dheeraad ee walow radda hadduu soo celiyo haakadaa isagoo sidaasa bilaa shardin shardi la-aan ayuu ku soo celiyey fa xasanunkaasi waa iska wanaagsan yahay waxau leeyahay sheekhu ma bannaana ama lacag iyo wax kale midnaba in laysku amaahiyo ma bannaana shardi inuu soo celiyo saxiix can mukasar masalan lacag mukasar ahoo yacni burbura ayuu amaahiyey inuu markaa yidhaahda mid saxiixa ii soo celi lacagtaa caynkaasee mukasarkaa ee jajabkaa waan ku amaahiyey shardise waxa inaad mid saxiixa ii soo celiso ama yacni shaygaa waan ku amaahiyey bishardise waa inaad dheeraad ii soo raacisaa oo boqolkaa kun baan ku ameeyey waynaad boqol iyo konton ii soo celisaa ama boqol iyo soddon aad ii soo celisaa ayada taasi ma banaana ama shay xun ayuu ameeyey su mid wanaagsan waynaad ka soo celisaa taasi ma banaana caqdiguna wuu ku fasahaadaya maxaa yeele rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi kullu qardin yajuru manfacatan fahuwa riban amaah kasta oo soo jiidaya oo qofkan muqridkee wax amaahinaya nafci iyo waxtar u keenaya riba ayuu noqonaya xadiidka yacni waxay ku tilmaameen culimmadu inuu daciif yahay imaamu lbayhaqi waxa uu macnihiisa xadiidka macnihiisa oo kale wuxuu kaga wariyey koox saxaabadii rasuulka ka mid a midda labaad waxay yidhahdeen macno kale oo caqdigan amaahada ku jirtay ayay xadiidka iswaafaqayaanoo mawduuca iyo waxaa loo dejiyey caqdigan amaahada ayaa waxay tahay irfaaq iyo udhimrin marka haddii waxanba waxa wax loo amaahinayba qofkan wax la amaahinayo loo dhimrinayo oo loo sahlayo ay ahayd asaashe uu shardistay nafdiisii isagu xaq uu u shardistay amaahdi markaa waxay ka baxaysaa mawduucii loo dejiyey mar hadday mawduucii ka baxdayna ka bixiddaa mawduuceeda ay ka baxdayna sixadiisii ayay mancinaysaa bay yidhaheen laakiin haddii uu soo celiyo buu yihi haakada bimacnaa isaga oo dheeraad ah oo ama qadar ku dheeraad ah oo ziyaadatin wey ama sifo ku dheeraad ah oo masalan dee shaygii markaa mukasar mukasar ayuu saxiix ka soo celi ama shaygii shaiskaleituha mid wanaagsan ayuu isagu keenay bilaa shardin wax loo shardiyeyna ma jirin faxasanunkaasi waa wanaagsan bal mid mustaxab oo la suneeyaba weeye maxaa yeelay rasuulku sala la alay slam wuxu uhi kuwa idinku wanaagsani waa kuwa idinku wanaagsan xagga gudidda wax bixin markay wixii lagu lahaa iska bixinayaan kuwa ugu wanaagsan ayaa idinku fiican bu markaa ninkan wax amaahiyana qaadashadiisu loomana karaahiyeysanin mar haddii aan meesha wax shardi aanu ku jirin walow sharada haddii uu shardiyo mukasaran ayuu can saxiixin ka shardiyey oo ama an yuqridahu hayrahu hayrkii inuu amaahiyo ayuu shardiyey laga shardu shardigaasi laaqi ayuu noqonaya walasaxu asaxna waxa anahu laa yufsidu alcaqda caqdigana ma fasahaadinayo waxau leeyahay sheekhu haddii uu shardiyo mukasar inuu mukasar soo celiyo can saxiixin oo masalan lacag saxiixa ayuu amaahiyey markaasuu waalaad mid mukasar ah oo taa taasa u badan imanka mukasarkaada magaalada iska badan waxba taa wanaagsaneen ku siiyaa soo celinayn taa soo celi ama shay wanaagsan ku siiyo midaxu soo celi buuli aw an yuqridahu hayrahu inuu hayrka ama cid kale si amaahi buuli ama yacni bishardi aniga ayaa yacni adiga ama cid kale wax amaahinaya ama yacni adigu shaygan cid kale si amaahi ayuu u shardiyey laga shardu shardigaasi laaqi ayuu noqonaya macnaa mid aan la ictibaarinaynin ayuu noqonayaa horta shardigaasi oo la odhan maayo wax hirgelay weeye oo waa inuu mukasar un soo celiyaa mar haddii isagoo sax lama mukasar soo celiyaa asaxna waxa weeye caqdigina inaanu ku fasahaadaynin maxaa yeelay dee waa wanaag ayuu ninkan iyabo ahay manfacana xaggiisa uma soo jiidin ee ninka muqtaridkaa ayuu manfaco yacni iyo waxtar uu u siyaadiyey caqdiguna caqdi dee irfaaq iyo dhimrin ayuu ahaa marka irfaaqi ayuunbuu sii kordhiyo caqdigiina halkaa waxba ka noqon maayo taaniga markaas cagarjo wuxuu le waa fasahaadayaayo wuxuu anfinayaa caqdigu siduu keenayey ayuu anfinayaa buu leeyahay walow sharada haddaba hadduu shardiyo ajalan muddo ayuu shardiyey fa huwa muddadaa uu shardiyey ka shardi mukasarin can saxiixin ayuu la mid yahay boor muu la mid noqonayaa in lam yakun lilmuqridi qaradun haddaan ninkan wax amaahiyey ujeeddo ka lahayn ee wa in kaana hadduu qarad jiro ka zamani nahbin waaba waqti la isboobaye ee فكشرد صحيح عن مكسر بقول لمن فلا صحيح دان قبم حلا يا شيخ هدو شرطيو نيكي مغرض كا اجل اي شرطي وعو يلي شيء وان كما هي اجل يمدنا وقبطي ووحو يلي مدداس een ayaanad ku bixinaysaa shardi waxa inay muddada yacni bil ama laba ama lix wuxuu leeyahay arrinkaasi wuxuu la mid yahay ajashaa uu shardiyey isagoo mukasar lacag burbura ka shardiya saxiix xaggeed inuu ka soo celiyo oo lacag saxiixa iyo amahi wuxuu yihi shardi waxaa inaad soo celiso mid mukasara oo maxay taasina xukunkeeda weynu soo maray laga shardu shardigaasi inuu laaqi noqonayo ayuu ahaa waase goorma waa haddaanu ninka muqridkaahi wax qarad iyo ujeedda ku lahayn yacni waanku habi shardina waxa inaanan muddo lix bilooda ku weydiinin ama bil aan ku aanan ku weydiinin ama intaasoo bilood aanan ku weydiinin wax alla wax ujeedduu ka leeyahay ninka wax amaahinaya ama wax dheefahoo ugu jirta arrinkaana ma jiro mukasar saxiix xaggii laga shardiyey ayuu la mid yahay oo ah shardigaasi inuu laaqi noqonayo maxaa yeelay dee ninkii mustaqridka ahay waxaan amaahday ayaa ku irtifaaqsanaya oo ku dheefsanaya ajashan marka caqdigiina waa iska ansaxayaa ajashina ma laazimaysa cala saxiix oo wakti ka horaysa waktigaa u qabtay wuu ka dooni karaa laakiin waxay yidhaahdeen waxa wanaagsan inuu oofiyo ballankiisa oo uu ka sugo ilaa muddo lean wacdi weeyaan hadduu dayn xaalla ahaa yacni ajilo oo kale ayay la mid tahay haddaba haddii uu ninkan masalan wax amaahinayaa muddadan uu qabsaday haddii ay wuxugu jiraan wain kaana hadduu ahday lilmuqridi qaradun fi ljal hadduu muddadaa uu leeyahay shardina waxa inaanan ku weydiin bil ujeedda u kazamani nahbin waaba wakti la isboobayo markaase wuxuu leeyahay dee ninka ama ha laga booba ama isagaa xoolalehe yacni waxa ha hayo oo adiga dee intii lagaa dhici lahaa ama isagaa iska difaacaye ujeedadaasuu leeyahay waa waqti adiga yaan lagaa dhicin buu leeyahay ninkaasaan laga dhacaynin faka shardi saxiixin can mukasarin saxiix la shardiyey oo mukasar xaggii laga shardiyey ayuu la mid yahay fil asaxi maxaa yeelay dee manfaco ayaa ugu jirtaa mar haddii manfaco uu soo jiidanayo caqdigii ayaa markaa ku fasahaadaya caqdigii ayaa ku fasahaadaya markaa oo walaa yajuusu bishardi raddi saxiixin can mukasarin ow ziyaadatin taas ayay noqonaysaa caqdigii baa ku fasahaadaya maxaa yeelay manfaco uu soo jiidanaya taanigu wuxuu leeyahay iska saxi shardiguna laaqi buu noqonaya walahu waxaa u sugnaaday ninkii amaahiye shardu rahnin rahn inuu shardisto iyo wa kafiilin kafiil wuxuu leeyahay buu yihi sheekhu ninkan muqrid ee wax amaahinayaa inuu rahan shardisto u yidhah waxa waan ku amaahiye bishardi waa inaad rahan aad ii dhiibtaa waxa waan ku amaahiyey bishardi waa inaad kafiil keentaa waxa waan ku amaahiyey bishardi waa inaad markhaati keentaa waxa waan ku amaahiyey bishardi waa inaad rasiid maxkamadda aada iiga qortaa horteeda aada iigu qortaa maxaa yeelay waxaasoo dhammi yacni tawhiiqa iyo adkayn iyo kalsooni bay caqdiga u noqonayaane wax ziyaado ku ah ma aha arrimaha ayn sheegnoo dhami haddii uu ninkii amaahanayey waxaa oofin waayana fasak ayuu yeelanaya wayamliku alqarda amaahda wuxuu ku mulkinayaa qofkii amaahanaya bilqabdi gacan ku dhigid wa fii qowlin bitasarufi qowlna wuxuu leeyahay maye tasaruf ayuunbuu ku mulkinayaa walahu waxaana u sugnaaday ninkii muqrid walahu waxaa u sugnaaday ninkii muqrid waxaana rujuucu noqod fii caynihi shayga cayntiisii inuu ku noqdo maadaama baaqiyan inta uu baaqi ku yahay bixaalihi xaaladiisi bila sax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu qardiga waxa uu ku mulkiyaa yacni ninkan muqtaridka ahi wuxuu shaygan muqradka laysamahinayo ku mulkiyaa bilqabd gacan ku dhigid oo gacanta ku dhigo walow yaanu kuba tasarufin ba sidii shaygii mawhuubka ahaayoo kale mar haddii wixii uu gacantaada soo galo waa milki walow yaanu kuba tasarufin be maxaa yeelay haddii la yidhaahdo qabdintaa iyo gacan ku qabashadaa kuma mulkiin tasaruf ayaa ka mamnuuc noqonaya inuu ku tasarufo qowl baa isagu wuxuu leeyahay may yamliku bitasaruf wuxuu ku mulkinayaa tasaruf yacni markuu wixii ku tagrifalo ee uu wadwado ee masalan dee isagii cid kala sii siiya tasaruf milki zuulinaya ayaa wuxuu caddaanaya markaa inuu mulkiyey inuu milkiyey ayaa markaa caddaanaysa waxaana u sugnaaday buuhi ninkii muqridka ahaa ee wax amaahiyey arrujuuc fii caynihi maadaama baqiyan inuu ku noqdo cayntii shayga caddaankii shayga inuu ku noqdaa buu leeyihi intuu baaqi ku yahay milkigii muqtaridka isagoo xaaladiisii ku sugan sidaas ay caddaan qaban maxaa yeelay waxay leeyihiin dee marka shaygan la waayo muqradka lay sameeyey marka la waayo wuxuu yeelanayay ninkani inuu bedelkiisa doono cayntiisa in la doono hadday joogto ayaana ka mudan bay dhahay maxaa yeele iyada ayaa ka dhow muqtaridna inuu celiyo ayaa ku laazim ah taaniga asaxa kasoo horjeey wuxuu leeyahy maya ku noqon maayo muqtaridku wuxuu leeyahay xaqiisa inuu meel kaleba uga guda sida daymankii kalaba ay ahaayeen haddaba haddii masalan uu ninkii isagoo muddo shaygii soo haysay oo amahday shayga lafdiisii hadduu iska soo celiyo shayga lafdiisii ayuu iska soo celiyey ninkii amaahiyey inuu aqbalo ayaa waajib ku noqonaysa haddii uu yahay isagoo saliima haddii masalan ay wax dhibaato iyo nusqaani ku timin macal arsh xoogayga nusqaanta ah ayaa loo raacinaya waxay yeelato wallahu aclam kitaabu rahni rahandii ayuu u kitaab yahay rahan markaa rahan luqa ahaan xagga luqada carbeed asbuut wa dawaan baa la yidhaahdaa sugnaansho iyo daa'imid masalan markaa laga hadlayo ama wararka oo kale alxaal araahin alwadcu araahin yani waa waxa jooga hadda waxaa kaloo la yidhi yani waa xabisan ama xabisid kullu nafsin bima kasabat rahiina maxbuusa kana luq ahaan waa lagu sheegay sharci ahaan waxaa la yidhahdaa rahan waa jaclu caynin maaliyatin mutamawalatin wasiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacaduri wafaa'ihi waxa weeyaan cayn waa wax muuqda oo maali ah xamaal ahayn baba oo mutamawala wax la maal noqdo ah laba midho qamadeeh iyo waxaan maal ba ahayn iyo xabad beriise iyo yani dee mutawaxab la maalaystaba maaha cayntaa waxaa muuqda ee maaliga ah ee mutamawalka ayaa waxaa laga dhigayaa wasiiqatan kalsooni ayaa bidaynin looga dhigayaa yustawfaa minha cinda tacaduri wafaa'i waxaana laga oofsanayaa marka ay daynta oofinteedu ay cudurtowdo markay suurto geli weydo ayaa laga oofsanaya macnaha waa maal baa kalsooni looga dhigayaa dayn waxaana looga dhigayaa si markaa ay dayntii bixinteedu suurto geli weydo in laga goosto marka waxa u asal ah hadalkii a la yidhi farihaanun maqbuda wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuda yacni waxaa kaloo iyadana meesha idin gelayo oo laydinka baahan yahay rahan gacanta lagu kala dhigayo xadiis saxiixayn annahu sala allahu alay slam rasuulku rahana dircahu cinda yahuudiyin diraciisii dagaalka nin yahuudiya oo abushaxmi la yidhaah ayuu soddon saac oo shaciir ah ayuu reerkiisa u qaado heedu reerkiisa u qaaday ayuu u rahan dhigay markii dambe way isa sii weydiiyeen oo ma rasuulku ma isagoo furtay oo diraciisiina soo qaatay deyntiina iska bixiyey buu u dhintay mise isagoon bixinin ayuu dhintay yacni labadaba way yidhaahdeen oo haddii aan rasuulku bixinin nafsulmumini mucallaqatun bidaynihi sidee baa laga yeelaya hase waxay dhaheen waa calaa kayri alambiyaa yacni cidda aan ambiyada ahayn ayaa xadiidkaasi u khuseeya ama waa qofkii dee waxa lagu bixiye aan ka tegin ee kuna gabood falay laakiin qofkii aan ku gabood falnay dhintay isagoo cayda kuna jirtay masalan niyadiisa inuu deyntaa iska bixiyo falaa tuxbasu nafsuhu naftiisii deyntaa loo xidhi maayo waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam yani uu ninkaa uga amaahday on muslimiinta uga amaahanna waxay dhahdeen yani mucaamalo ahlilkitaab in nimanka ahlulkitaabkaa lala mucaamaloon karo inay bannaan tahay ayaa rasuulku saa u sameeyey waxaa wasaa'iqda la yidhaahdo kalsooniyada waxaa la yidhahda waa saddex shahaada rahan iyo damaan saddexaasaa wasaa'iq la yidhahdaa saddexdaa haddaba maxaa loo sameeyaa waxaa la yidhaahdo shahaada markhaati waxaa loo sameeya likhawfi iljahd inaan inaad waxaad ka baqanaysa inuu ku dafiro saddex markhaati inoo sameen waxaa rahan loo sameeyaa waxa damaan loo sameeya la yidhaha cidku damaanad qaada la kaalay waxaa loo yidhaahdaa likhawfi ilislaas caydhow marka laga baqanayo maslan waxaad rahantan u haysanaysaa warni ow nin si baas u socdaa tahaye waxa haddaad waxaygaa iska soo celin weydo waxaan ka goosto ii keen bal ninka lafdiisa waar nin mid bisdusayaa to inaad kaba fakataan ka yaabaya ee cid aan waxaygii u raaco ii keen waa yacni iflaas caydhow iyo marka laga baqanayo caqdiga rahanku arkaan buu leeyahay arkaantiisaasi waa shan raahin murtahin marhuun marhuunu bihi iyo siiqa yacni arkaantaa markaad fahamto hadhow waa waxay nagu soo wada noqnoqonaya haddii kaloo iskaga ka qaldanto waxaa laga yaabaa inaad aada u fahmoodo markaa raahin waa qofkan rahanta bixinaya ee intuu daynta qaatay rahanta bixinaya la yidhaha raahin murtahin waa ninka rahanta loo dhiibayo ee daynta laga qaatay marhuun waa waxaan la rahan dhigaya ee la bixinayo marhuunu bihi waa kan sababtiisa loo rahan dhigaya ama marhuun canhu waa daynta iyo siiqa waan ku rahan dhigay yani arkaantiisu waa shantaa laa yasixu ma ansaxayo ilaa biiijaabin wa qubuulin iijaab wa qabuulin iijaab iyo qabuul ayuunbuu ku ansaxaya fain shurida haddii la shardiya haddaba fiihi rahanka dhexdiisa muqtadaahu wax oo uu keenayo caqdigaasi wadalika mihaal ka taqadumi lmurtahini bih murtahin oo ku horumaraba wey aw ama maslaxatun lilcaqdi waxay caqdiga maslaxa ugu jirto kalishaadi maragelinba weeye aw ama maa shay ayuu markaa shardiyey laa karada fiih wax ujeedi aanay ku jirin saxa alcaqdu caqdigii waa ansaxaya caqdigii waa ansaxaya waxau ihi sheekhu siiqadii ayuu inoogu soo horreysiiyey wuxu uhi ma ansaxayo rahanki ilaa biijaabin waqubuulin iijaab iyo qubuul waxa waan ku rahan dhigay iyo waan qaadtay ama waan rahan dhigtay iijaab iyo qubuul ama wuxuu markaa maqaamkooda dee taana waar iiga rahan dhig waxa waan ku rahan dhigay yani isagoo iijaab qabuulka oo kala horeeya markaa ma ansaxaya buu leeyahay maxaa yeelay waa caqdi maali ah mar hadduu caqdi iyo gunug meel dhex maraya dad uu yahay waxaa loo baahday iijaab iyo qabuul sidii iibka oo kale markaa mucaadaada keena qoladii mucaadada qabtayna iyaguna halkana waa soo gelinayaanoo yani waa qabaan haddaba wuxuu leeyahy sheekhu haddii fain shurida fiihi haddii la shardiyo caqdigii rahanka muqtadaahu waxuu keenayo caqdiganiba wax caqdigani xataa haddaan la shardinin uu keenayo oo soo hoosgelayay ayaa la shardiyey waa maxay ka taqadumi lmurtahini bihi bihi marhuunta murtahin oo ku hormara haddii uu ninkani caydhoobo oo xoolaba intaa marhuuntaa ay noqdaan ee wuxu uhi shardi waxa ah yacni inaan ku horumara aniguyo horta waxayga layga bixiyo yacni xaqayga marka hore in shaygan laga gooyo intaan cid kale loo gelin ama wuxuu shardiyey yacni waxay maslaxa caqdiga ugu jirto waa maxay waa inaan markhaati u yeelana rahantaa iyo shayga waa inaan markhaati u yeelana ama waxaan ujeedaba ku jirin qaradoo ku tacalluqaba aanu jirin wuxuu yidhi addoonkaasi waa addoon wanaagsane inaad berihiisuun siisa wax kaleba waa inaan cunin ama yacni waxaan wax u qarad ahoo ujeedda oo kusii tacalluqdaa aanay jirin ayuu shardiy saxal caqdu caqdigii way iska ansaxayaa arrimaha aan sheegnay sidii iibkii oo kale maxaa yeelay dee waa wax maslaxo caqdiga wa iyo wuxuu marka horeba keenayey inuu murtayn ku hormarayo wax caqdigu keenayay waxana waa wax maslaxiyo dambe caqdigii u ah kan isagu waxaanan ujeedaba ku jirin kaas iska laaqi buu noqonayaa hadduu beriisku yihi gallay unbaa daba u qaban kartaa wain sharada wain shurida haddii la shardiyo maa shay yaduru lmurtahina murtahin wax dhibaya ay ninka rahanta loo dhiibay wax dhibaya ayaa la shardiyay batala rahnu rahanki waa buraya wain nafaca almurtahina hadduu murtahin ninka raaniga anfacayo oo wadara uu dhibaya arraahina ka raahinka waa maxay ka shardi manfacatihi oo lilmurtahini loo shardiyaba weeyaane batala shardu shardigu waa buraya wakada rahnuna waa kula mid fil adhari adhar haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu haddii la shardiyo wax murtahin dhibaya murtahin had iyo goraalta ku dheef la yidhaahdaanoo kaa cuquudda had iyo goraale waxaa loo dhibayaa tadaasuu iska wada leeyahay mustaqrid muqtarid murtahin muktar ama mustajir mustaciir yani hadiyo goraa ta buu wada leeyahay haddii kaa murtahinka ah ee rahanta agtiisa ay taalo haddii waxaa la shardiya u dhibayo walow raahinku yaanu kuma intifaacin be shardi waxa ah markaan wax kala soo waayo bil mooye inaad wax kale bil dabadeed wayna diibisaa yani shaygaa markaan lacag haddaan waayo waxaan ku bixiyo kale shayga waa bil waa inaanad iibin ama wuxuu yidhi waxaan meeshaba laga joogin wuxuu masa shayga boqol kun joo boqol kun joogu waana shan boqol oo kun siisaa de wixii lagu heli maayo waa shaygayga sidii in hay ahaado markaa batala rahnu rahankii caqdiga rahanku waa burayaa maxaa yeelay shardigaa la shardiyey ayaa wuxuu dhibayaa ujeeddadii laga lahaa caqdiganba hadduu shardigu murtahin anfacayo murtahin ayuu shardigii anfacayaa hadduu shardigu almurtahina anfacayo wadara raahina raahinaa wuxuu yihi masalan hadduu shardigani anfacayo ninkan murtahinkaa ee raanta loo dhiibay raahinkana waa dhibaata ayaa ugu jirta iyo rahantana dhibaata ugu jirta masalan waxaaba la shardiyey in manfacadiisa iyo waxtarkiisa ninka murtahin la yidhahdaa uu yeesho nin kanaana lahaa raahinkee shay kale ayaa dee manfacadiisa lahaa murtahin inuu yeesho ama wixii ku soo kordha inuu yeesho murtahin ninkan la rahandhiga بطل الشرط شرطك سوى بريه حي رسولك صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل شرط كستون الله كتاب كيسا لقوها إنن ومن أحبك من جيرانه وكذا يعني رهن كنوا بريا في نظري أظهر هذا قبنه maxaa yeelay dee shardiga ayaa muqtada alcaqdi khilaafsan mar hadduu shardigii khilaafay waa buraya aani wuxu le kuma buraya shardiguma laaqni caqdiguna waa iska ansaxayaa bu isugu leeyahy walow shurida haddii la shardiyo an taxduda inay soo darido zawaa'iduhu dheeraadiyadiisu marhuunatan iyadoo marhuuna ah فالأظهر هذا الوحى وهي فساد الشرط شرط يون فسادي وأنه والأظهر أنه إذا فسد متى فسد مركو فسد فسد العقد عقد وفسادية وعلي شاغل حدي لا شرطيو إن وحيالات زوائد دا شيئا مرهون كادارات كاو ياشو سجيت كادو من الليل haddii ilmo neefkii ay ku soo kordhaan dhawartooda iyo sufigoso dee wax lagu falo hadday kusoo kordhaan ayaa wuxu uhi waa inay marhuuno noqotaa marhuuno waa inay noqotaa wax alla waxa kusoo kordhaana fal adharu fasaadu shardi shardigaasi horta waa fasaadaya maxaa yeelay dee waxaa la leeyahay hadday soo kordhaan way marhuuno noqotaa waa macduuma wa majhuula waa wax aan lala haynin lagana jaahil yahay sidaa daraaddeed ayuu fasaaday shardiga haaniga wuxuu leeyahy ma fasaadayo oo waxuu leeyahay rahanku dee marka la idlaaqo waxaanu zawaa-idda ugu gudbin waxyaala dheeraadka waa iska dacfigiisa haddii shardi uu ku quwaystana waa u gudbaya markaa adarna waxa weeye haddii shardigu uu fasahaado fasada alcaqdu caqdiguna waa fasaadaya macnaha wuxuu ku fasaadayaa bifasaadi shard shardiga fasaadkiisa ayuu caqdigaasina ku fasaaday ku xumaanaya wa shardu lcaaqidi kan wax guntaya shardigiisu waxa weeye kownuhu mutlaqa tasarufi takrifalkiisu miduu sii daysan yahay waynu yahay falaa yarhanu lwaliyu weli ma rahnayo maala asabiyi waalmajnuuni walaa yartahinu lahumaa rahanna u qaadi maayo ilaa lidaruuratin dhibaato mooyaane aw khibطatin daahiratin ama yani dheef iyo manfaco muuqata mooyaane waxau leeyahay sheekhu shardiga qofkan caaqidka ah ama ha ahaado raahin ama murtahin midku doonaba ha ahaado raahin iyo murtahin waxaa loo shardiyaa kownu mudlaqa tasaruf waa inuu yahay qof uu sii daysan yahay kiisu altabarucayni mukhtaar qof doortay waynu si iibkoo kale mar haddii aynu sidaan nidhi weligu ama abaad ama keyrkii haaba rahan dhigi maayo maal sabi iyo maal nin waalan rahan dhigi maayo una rahan qaadi maayo rahanna u qaadi maayo u dhigi maayo muxuu u diiday in uu maalkooda rahan dhigo waxay leeyihiin markuu maal uu nin waarin leeyahay ama ilmo yaroo sabii leeyahay markuu qaado ee uu nin u dhiibo ee uu yidhaahda rahan u hayso wuxuu ka mamnuucay uu iska hortaagay tasaruf ay shaygaa marhuunta ahay ninkaa rahanta loogu dhigay ay ku tagrifal lahayn buu ka mamnuucay markaa waa maalkoodii oo ayadoon wax i wada iyo bedel usoo weydaaranaya aanu jirin laga xabisay amaa u rahan qaadka inuu ayagii rahan udhigo shay rahana inuu udhigo waxay leeyihin weligu dee markay xaaladdu iska caadi tahay maalkoodaba lama ogola inuu iibiyo ilaa bixaalin maqbuudin shay maalkooda dee waa inuu waxaalla waa inuu kuibiyaa welibana gacanta ku dhigaa marka maxaa rahanba keenaya mar haddii lagu leeyay waxoodii amaahna ha kaga iibinin waa inaad waxaallaa ku iibisaayo ood gacanta ku dhigto maxaaba keenaya in loo rahan qaado rahan qaadnaba inaya markaa waxau ihi markaa ilaa lidaruuratin aw khibdatin daahiratin inay dhibaato ama dheef daahiri inay muuqato mooyaane haddii dhibaata ay jirto ama dheef muuqata ay jirto waana rahmi karaa waana u rahan qaadi karaa oo waa maxay masalan markay daruura jirto dee shay buu hayaa shay masalan de waa xayawaan oo biyo iyo waxbuu u baahan yahay wax qarashana uma hayo yacni inuu rahan dhigo markaa si uu wax u sugayo wax meel faa'iido yar iyo wax meel uga soo baxayo si uu ugu bixiyaa dhowto inuu rahan dhigo yacni waa leeyahay yacni wuu haddii masalan uu ka baqanayo in la boobo dee maalkoodii intuu markaa amaahi iyo wax ku iibiyo ayuu markaa u rahan qaadi karaa ayuu u rahan qaadi karaa marka masalan ay qibta ay jirto wax masalan boqol jooga ayuu rahan dhigayaa maxaanu ka rahan dhigayaa shay laba boqol jooga ayuu boqol amaha ku helay shaygu laba boqol buu joogaa markaasoo boqol amaaha baa lagaa siinaya baa le marka inuu shaygaa labada boqol lagu helayo ee iminkana boqolka amaahdaa laga siinayo intuu u iibiyo inuu markaa wax boqol gaadhaya oo maalkoodii uu rahan dhigo ayuu leeyahay kaasiaas ayuu leeyahay falaa yarhanu alwaliyu maala asabiyi waalmajnuuni walaa yartahinu lahumaa ilaa lidaruuratin yacni inay daruura iyo dhibaato jirta mooyaane aw qibdatin daahiratin ama yacni dheef iyo manfaca muuqata wa shardu rahni rahanta shardigeedu kownuhu ahaanshihiisa weeye caynan cayn uu yahay fil asaxi asax haddaan qabano wayasixu waxa ansaxaya rahnulmushaaci shaygii faafsanaa rahankiisu waa bannaan yahay waxau halkan sheekhu inooga guda galay ruknigii saddexaad oo siiqadii iyo caaqidkii ayuu inooga soo baxay raahiniya murtahinba halkanna hadda wuxuu inooga gelayaa shaygii marhuumka ahaa wuxuu markaa sheekhu shardiga rahanku bimacna almarhuum baa loo jeedaa shaygaa la rahan dhigayo waxaa shardiga kownuhu caynan inuu yahay wax cayna oo muuqdo oo la arkayo oo iibkiisu oo ansaxayo sida sax haddaan qabano kama ansaxayo dayn in la rahan dhigaa walow ciddii xataa lagu lahaaba ha ahaatee maxaa yeele waa waxaan la dhiibi karaynin taaniga isaga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay rahankiisu waa iska ansaxayaa oo waxa un la dejinayaa un mansilat alcayn ayuun baa la dejinayaa markaa manfaca iyada lafdeeda in rahan laga dhigaana ma banaana masalan inuu dha daartaa inaad bil ku jirto ayaa rahan kaaga dhigay maxaa yeelay manfacadii dee wax iska dhammaanaysa weeyaanoo kalsooni markaa meeshaa ka iman mayso waxaa ansaxaya bu rahnulmushaac yacni in mushaacahoo wax kale ku faafsan in la rahno ayaa bannaan oo masalan dee shay a qof wada leedihiin oo wada lahaanshihiisa ee wada lahaanshihiinaasina mid mushaaco dee shaygan a wada leedihiin ku faafsan uu yahay in la rahan dhigaa isagoo ansaxaya ama kii shariiga ahaa ama cid kale kii laftiisa kula lahaa inaad rahan uga dhigto iyo inaad mid kale uga dhigto labaduba waa bannaan yihiin waxa inaad rahan ka dhigaysaana qofkii kale kula lahaa inuu idmo waxba iyada shardi maaha waxaana haddaba haddii aad masalan shaygan bar aada lahayd dee waxaa la doonayaa qofkii murtahinka inuu gacanta ku dhige waxaa gacanta ugu dhigayaa dhammaantood wada dhiibto oo aad takhliye ugu samayso haddii shay khayralmanquula u ahaa hadduu shay manquula rana dee inaad u maqlisho waxaa la yidhi idanka shariiga waxaa la shardiyaa on qabdiga yacni lama shardiyo idanka shariiga marka uu gacanta ku dhiga ilaa shaygaa manquulkaa mooyaane oo masalan hadduu guri oo kale yahay aad adna badhay nin kalena bad leeyahay inaad waxba ninkii kale aada idan u weydiisaa shardi ma aha laakiin hadduu shaygii wax manquula yahay oo kale masalan record baa wada leedihiin teeb baa wada leedihiin wax adigu la qaado weeye dee waa laga maarmaan markaa inaad la socoto bal shaygii aynu wada lahayn rahan baan ka dhigayo ninkaasaan gacanta u gelinaya mana banaanay ninkii oon ku fasixin inaad iska rarto oo aad dabeedna saa u geysaan haddaba haddii uu diido u yidhaahdo may anigu rahan shayga uma ogolin maxaa laga yeelayaa waxaa la eegayaa haddii ninkan murtayinka la rahan dhigayo uu ka raali noqdo inuu ninkani gacanta ku hayo way iska banaanaanaysaayo ninkan shariiga ayaa qabdigiiyo gacan ku-dhigidna wakiil kaga noqonaya haddii ay doodaanna dee waxay noqonaysaa un in xaakimka ama qaadigu markaa uu sameeyo ciday gacantiisa shaygii ku jiro ayay noqonaysaa idan layshaysan maayo un wlummi wayasixu waxaa ansaxaya rahanulummi hooyadii waa addoontii yacni in la rahan dhigo iyo wawaladihaa ilmaheedii duuna waladihaa yacni ayadoo un in la rahan dhigo aan weladka rahan laga dhigin wa cagsihi iyo see cagsigiio weladka rahan laga dhigo ayadan aan laga dhigin wa cinda alxaajati danta agteedana yubacaani dabadoodiiba waa la iibinaya wayuwasacu hamanu lacagtana waa loo qaybin wal asaxu asaxna waxaa weeyaan tuqawama lummu hooyada in la qiimeeyo waxdaha kelideed uma maca alwaladi iyadoo maca alwalada ayaa la qiimayn fazaa-idu inta dheeraadkii qiimatuhu qiimihiisa weeye waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan in hooyo masalan addoon ah gabadh addoon oo hooyo ah in rahan laga dhigo oo weladkeediiyo ilmaheedii yaraaye khayru mumayisga ahaa aan isaga rahantii la raacin oo laodhan labadooduba waa wada rahane yacni mid ka mida oo ummada oo keliya un rahan laga dhigo wa cagsi iyo sidaa cagsigeedoo masalan la yidhaahdo ilmahaas ayuunbaa rahanahe islaantu rahan ma aha maxaa yeele hore waxaynu dee kitaabulbayc ugu soo marnay xaggiisaa hore in aanay bannaanayn addoon iyo ilmo yaroy dhashay oo aan mumayis ahayn oo aan waxba kala soocayn oon kala garanayn iib lagu kala geeyey xaaraan buu ahaa macnaha rahantiibu markaa inoo sheegay wuxuu leey in hooyadii oo keliya rahan laga dhigo way iska bannaan tahay in ilmahoo keliya rahan laga dhigaana way iska bannaan tahay maxaa yeelay dee milkiga baaqi buu ku yahay wax tafriiqina ma jiraan yani wax kala geynaho kala kalagey ila ninkiibaa labadiiba wadale labadoodiiba ninkiibaa wadale marka wax kala geynahoo uu sameeyey ma jirto haddaba waxaa timi dee marka shaygan waxa raanta loo dhigaa haddii ninku wixii lagu lahaa iska bixin waayo in la iibiyo masalan ninkii baa wixii iska bixin waayo waxay noqotay in la iibiyo waxaana rahanuun ahaa addoonta ama ilmaha ayuunbaa rahan ahaa oo ninku xaqiisu wuxuu ku tacalluqay murtayinka xaqiisu wuxuu ku tacalluqay dee hooyada oo keliya ayuu ku xidhan yahay ama ilma oo keliya oo isagoo midkoodun waa inuu iibsadaa halkaana waxaa ka imanaya markaa tafriiqi iyo kala geynta iibka lagu kala geynaya xaaraanta ahaa marka wuxuu leeyahy wa cinda alxaaja marka loo baahdo in dayntii laga oofiyo dee marhuuntan yubaacaani waa la iibinayaa labadoodiiba hooyadii rahan tahayd iyo ilmaheediiba ama ilmihii raanta iyo hooyadiiba waa la wada iibinayaa si aan tafriiqii iyo kalakaxayntii la diiday aanay u imanin sideebaa markaa lacagtii loo kala yeelaya wayuwasacu thamanu lacagtiina waa loo qaybin buu yidhi sida loogu qaybinayaana waxa weeye buu ihi hooyada ayaa marka hore keligeed la qiimeynaya masalan markay iyadu raandatay ayaa hooyadii ayaa la qiimin waxaa lagu sifayn inay ilmo leedahay oy xadaanayso masalan waxaa la yidhi qiimaheedu waa boqol halkaasaad dhigi kadib ayaa waxaa la qiimeynaya iyadoo macaulwaladahoo maca ilmaha wadataa marka la yidhahdo qiimaheedu waa boqol iyo konton mithaal ahaan fa zaa-idu inta zaa'idkee dheeraadka qiimaheeda ka dheeraadko kontoni qiimatuhu qiimihiisa weeyaan ayadii keligeed markay ahayd boqol baa lagu qiimeeyey markii macal isaga la raaciyna boqol iyo konton bay noqotay waxa dheeraadkii markaa waa konton fa zaa-idu zaa'idkii qiimaheeda ka dheeraadka konton qiimatuhu weeye markaa tamantii oo qeybsanaya oo marka la iibiyo murtahinna wuxuu markaas lacagtii oo saddex meelood loo